bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hiraafaylaha ka dhowaada warkii hiraabnimo idaacadda raadiyaha baydhabo singhayta qodobada warkaanan kudoorkan weliba ku mid ahaa midowda iskuullada nidaamiga degmada baydhabo weliba awaamirha ka saaran isticmaalka moobeelada lankasow smartfonka wararkiin ka dambeeyey dagaalkii kudhiyay deegaanka bohol weerar laga qaadayo hooyga taliyaha qaybta booliska gobolka nugaal shirlun ku hadalaya amniga oo lakaqobaday gobolka gedo musharax madaxweyne daahir geelle oo ku hadalay munaasabad ka saabsanaaytay shidaalka dowladda soomaaliya iyo uganda oo kuwad hadalay fududeynta dalkugalka iyo guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka malaawi oo isdili heraafeyla dhegaystayaal weliba waa heraabnimo jimaace taariikhdu weliba ka beegantaa kowda bilo tobanaad ee oktoobar sanadka lamada kun iyo labaatii kowda intaas wali hayna qodobada heraabtan warkaananka doorkronaha ka dhowaada yoogii oo faahfaahsan waayahay dhegaystayaal hiraafayla maalin shalay haytay galeenkii damba weliba magaalada baydhabo kulan kuwa laday midowda iskuullada nidaamiga degmada baydhabo macalimiinta iyo weliba maamulayaasha iskuullada weliba markaasayta awaamiraha ka saaran isticmaalka moobeelada lankasow smartphoneka iyona midowgaiyo sheegeen in mobeelkan smartphoneka eh dhibaato ba-an kahaya ardayda warkabaradaas iskuullada degmada baydhabo haddaba weliba yo sheegana laka bilaabo maalinta sabtida ah in markaasaytii la mamnuucday qaadashada iskooka laanqaadow mobeelkaas smartphomeka ah weliba markaasaytii arintan ku hadalay oo markaas warbaahinta ku warbiyey kulunka iyo qaadan kureed afayeenka midowda iskuullada degmada baydhabo
bismi illaahi raxmaan araxiim war-saxaafadeed taariikhda oo geega kabeeqan soddon bilo sagaala lamada kun labaatan iyo kowda iyo midowga iskuulaadka nidaamiga maybaa inta ha ku jeediyahay war-saxaafadeed oo ku kooban saddex qodob ku kooban waa inta ha ku jeediyahay war-saxaafadeedkaasoo tixraashaeyey a m k slash one labaatan iyo kow war-saxaafadeedkan yamaha saaray midowga iskuulaadka nidaamiga eh war-saxaafadeedka oo sadeeda qodobka qoran maybaa an qoriyasa haddaha dareerta kadib markiioo badan dhibaatooyinka lixaadka leeyo kahaayaan horumarka iyo tayada walbarashada kadib markiioo garowsadeen midowda iskuulaadka nidaamiga ee degmada baydhabo dhibaatooyinka guud iyo kan gaar ahaaneed oo mobeelada smartphomekio kahaayaan mayse wadajire hansaarena midowda iskuulaadka nidaamiga dhammaantiio in gebi ahaanba goobo walbarashada laka mamnuuc taleefanadaasoo smartphomeka ama taleefanada wawiinka ah sababoobun ha socdan dartiyo taleefanadaas taleefanadaas mayba wadadaano wal kasta oo ardayda ku mashquuliyaw sida ablikathano badan oo taleefanadaas wadadaan mayba ardayda ku mashquuliyaayana wakhtiga walbarashada sharaxaada macalinka mayba ka hor kooyaana anshaxa tacliinta iyo u hongaansanaanta iyo firfircoonida walbarashadii ee la haytay taleefanadaas waybamayba noqdeenaha in walbarashadii oo ka helaan arday badan oo dadaal badan lakabi inay oo ka helaan walbarashadii mayba sababanagaday taleefanadaasa mayba khilaaf badan ku dhex abuurana maamulada iyo macalimiinta iyo waalidka iyo ardayda taleefanada silunkaho silunka horseeda marka caqabadooqas yaa midowda iskuulaadka nidaamiga ee magaalada baydhabo mayba go-aansadeena laku bilaabo maalinta sabtada taariikhdan iyo kabeeganta lama bili tobanaad lamada kun labaatan iyo kowda in gebi ahaanba iskuulaadka midowga hoos kooyow in ardayda yo un la kooyo korna ama yo han la galo korna mobeelada smartphomeka xiliyada laku guda jira micnaha waxbarashada oo maalinlaha ah qodobka lamaad sidoo kale mayba micnaha amar laka siiyay ardayda inay oo ilaaliyaan xilliga kooyowka iskuulka taasoo uuna rajayaan inay waalidiinta iyo gacan noo sii doonaan qodobka saddexaadna mayb waa in la mamnuuci walwalba oo akhlaaqda wallandhamo koro sida food yarashada iyo qaablabiska oo qaldan fiiro gaare arday kasta oo jebi awaamirtaas wayba mutaysado doonee tallaabo waafaqsan sharciga inyaala midowga iskuulaadka nadaamiga magaalada baydhabo mayba codsadaane waalidiinta inayanoo kala shaqeeyaan amayo kula shaqeeyaan iskuulaadka si aqabadoo aqabadoogaas teegan lambaabi wabilaahi towfiiq
kaaseyti weli bahay afhayeenka midowda iskuullada nidaamiga ee degmada baydhabo cabdiqaadir maxamed cali oo warbaahinta la wadaagay war-saxaafadeedka si wadajirka ay ahaan saareen midowda iskuullada nidaamiga ee degmada baydhabo taaseyta markaas lag mamnuuci isticmaalka moobeelada lankasow smartphone-ka iyo weliba arrimo kale oo markaaseyta ardayda lag mamnuuci xiliyada markaas ku guda jiraan walbarashadiyo fasalka dhina kala dagaalka andhexay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo haan ahlu sunna weliba saacadulaadhaafi ka dhiyay deegaanka bohol ee waqooyinka higa magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug wararka la helaaye ee laka helaaya deegaanka bohol wali sheegaaye in xaalada deegaanka atoo degan caabahaatu dagaalku u sababay khasaare dhimashyo dhaawac bile oo koron dhaafasa labaatan qof majaran walwaanwaan ee culamada dhina la dhexdhiki habahaatoo dhinacyada weliba isku hor fadhiyana deegaanka bohol welibana suurtagal ahaa in markale reedanka nagadan maadaama weli ishorfadhiyana hogaanka ahlu sunna ee oo horey lankasaare golgaduuda ayaa reedanka nagadii oo markaas sheegay inay ku qeyb galayaan siyaar ku dhiyaasa deegaanka hurshe balse oo bilaabeen abaabul dagaal si kastaba haato hanagadowka culimada weliba abuurtay xaalad kureed markii deegaanka hurshe iyo ka dhawaaqeen dagaalku dhinae al-shabaab balse galmudug iyo aragtii ina markaasi tahay ku wajahayin magaalooyinkii horey markaas inka qobsatay ee dhuusmareeb iyo weliba gurceel taliska booliska galmudug iyo dhowaan qoraal hasaare kafari ciidamada la sheegay inay markaas ka biireen ahlu sunna habaata oo ku tirsanaya qeybta ciidamada dowladda ee ku sugan galmudug in markaasi tahi reedanka nagadan furmasho kooxu weysinga weliba la sheegay inay xalay xilid damba weerarka qaadeen hooyiga magaalada garoowe ka deganye taliyaha qeybta booliska gobolka nugaal maxamed aadan jaamac israsaaseen koobanya dhexmarti kooxaha weerarka aqaadi iyo weliba ilaalada ilaalada taliyaha iyo umarkaasiti kooxihii weerarka qaadiy guriga markaas reedanka nagaden dadka nool magaalada garoowe weliba yoo sheegeen in rasaasaateen dhexmarti oo muddo kooban dararti oo isjara khasaare ku dhaladi welibana welila ogayn ay walahaayeen kooxaha weysan oo markaas weeraray guriga taliyaha qeybta booliska gobolka nugaal taliyaha qeybta booliska gobolka nugaal maxamed aadan jaamac iyo weli unku hadalna welibana markaas weerarkan hakatoosay xilo taliyaha usa shalay shaaciyay inuusa gacantaha ka dhikeen qof duleedka garoowe ka diliyay wiil dhalinyarahay waana ku mid ahay saraakiilla hay-adaha puntland kaasoo laka magacaabo jiray boton maxamed bootaan weliba degmada doolow qobsoomay kulanlon ku hadlaya nabadgelyadii weliba amniga deegaanada ee degmada doolow ee gobolka gado taliyaha ciidanka nabad sugidda gobolka gado cabdiraxmaan cabdulaahi aadan baakaal kooke oo shirko guddoomiyaha weliba ku qeybgalaya qaar ku mid e saraakiil xigeenada ciidamada booliska asluubta nabad sugidda heer gobol iyo tandegma maamulka doolow welibana taliyahaasi shal duunaaytay ee laku dhugunsay warbixin la xiriirta ammaankai weliba nabadgelyada iyo markaasiti la fari in markaas lasii jibaara shaqooyinka ciidamada bulshada markaas inhaayana musharax madaxweynaha soomaaliya danjire daahir maxamuud geelle weliba khudbad ka jeedaya munaasabad la qobday muqdisho oo lagu hadlaya shidaalka daahir geelle weliba sheegay soomaaliya in baahanta hogaamiye fahansan siilin samata bixin lahay kheyraadka soomaaliya oo shidaalka kumid aya weliba ku qeybgalay madal cilmiyeed aqaban qaabaday bahda soomaaliya meganis oo markaas laka falanqeeya dad cilmiyeedka hay soomaaliya shidaalka eena labaha kortay xilligan yo eri daahir geele welibana dadka sii daray weliba haytay madal qiimo badan oo markaas fursad an heli in markaas ka bandhigkii aragtiday ka eedin ka faa-iidaysiga kheyraadka dalkaana waana mahadsiyin saaxiibaday oo iga casuumay xafladaas waa suus markaas hadalkuusan dhiki safiirka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya fadhiya uganda danjire cali maxamuud cali cagabuur iyo weliba kulan la qaaday wasiirka arrimo banaanka dowladda uganda alxaaji abukar jeje oo markaasiti kuga hadlaysilin xoojii lahay xiriirka lamaada dal safiirka soomaaliya uganda iyo weliba wasiirka arrimo banaanka uganda weliba si qoto dheer uun ku hadlana arrimo la xiriira ganacsiga lamaada dal socdaalka tababar la siiyo diblomaasiyiintii weliba xaalada soomaalida ku nool uganda iyo weliba amniga guud ee gobolka geeska africa iyo saameynta guddi joogta ah oo wadareed u markaas ka shaqeeyo xiriirka lamaada dal danjiraha soomaaliya uganda cali cagabuur weliba wasiirka kula hadlayay in walaqowda arrinta socdaalka soomaalida ee uganda iyo kowangi oo markaasaas oo kalena fududeyn lahaayeen dhiniga socdaalka oo markaasan korayay dalkugalka lamaada dalla safiir cali cagabuur weliba saas oo kale markaas kale warbixin ka siiyey xaalada soomaalida ee uganda iyo ku nooleen jaaliyad bileyn oo markaas ku muuqata gudaha dalkan uganda waan la fududay walyaabo markaasi un baahayin oo un ku horeyta degenaanshaha shaqada ardaynimada iyo weliba walaalamade wasiirka arrimo banaanka uganda alxaaji abuukar jeje weliba usoona markaas dinisi hadhawaaya qodobada markaas laguku hadlay shirka usoon markaas xusi in dhowaan wasaaradda arrimo banaanka uganda markaas ka saaro doonto go-aan walaay geeka lamaada mas-uul markaasi ku wada hadleen dhegeystayaal guud ahaan weli intaa gabagooyey warkii hiraabnimo isinka dhuunsaasn idaacadda raadiyaha baydhabo warkan warlamada intridan kulmaan siyaasiyo nabadgelyo